allaha u naxariistay horaantii kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii ayaa wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho marxuum cabdulqaadir cali boolay waxa uuna isagoo aada u da-yar ka mid noqday dhallinyaradii ka barbar shaqaynaysa ururkii gobonimo doonka soomaaliyeed ee s y l wuxuuna caan ku ahaa markaasi inuu caawiyo ururka kana tobiyo arrimaha wararka sida isagoo u warramayay warbaahinta dowladda soomaaliya uu sheegay goor sii horreysay marxuumka geeriyooday kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo toddobadii ayaan ku biiray s y isha markii xisbi soomaali youth league uu la baxay runtii waxaan ahayn dhallinyaradii oo had iyo jeerba nimankii mas-uuliyiinta ahaa ama siyaasiyiintii s y l garab siinayay wax kastaba ha noqotee maadaama ilaalada oo meesha s y l headquarterkeeda iyo wax alla wixii la fulinayo oo warar ah yaan ku shaqa lahayn runtii s y l waa soo shaqaysay waad og tihiin kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii markii ay saseen ka bacdi howlo badan ayay la kulmeen dhibaatooyin badanna way la kulmeen waxaa ka mid waa dhibaatooyinkaasi saddex arrimood baa maanta laga soo qaataa yaan aniga ka xasuusanahay oon dadka i dhegaysanayna u sheegaa saddex muhiim ah oo dhacdooyinkii dhacay ah kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo lixdii ambasador cabdiraxmaan sheekh ciise oo ah safiirka dowladda soomaaliya ee dalka talyaaniga ayaa isna wuxuu ii sheegay in muddo dheer ay isi soo yaqaaneen eebaha u naxariistee marxuum cabdulqaadir cali boolay oo uu ku tilmaamay inuu ahaa nin halgama ah oo waddankana usoo shaqeeyey marka hore iraacdu inaa ilaahi wa inaa raajicuun kulligeena sabar iyo imaan allah naga siiyo gaar ahaan reerka uu ka baxay cabdulqaadir cali boolaay haddii la sifeeyo waxaa ugu horeysa in loo arko inuu ahaa nin patriotic ah nin waddani ah yani wuxuu soo qabtay iyo wuxuu u taagnaana ee halkaasi ay ku toosan tahay ku abbaaran tahay cabdulqaadir cali boolaay dhalinyartii runta halgankii ka qayb galay gobonimo doonka israel oo dhinaca dhalinyarnimada uga qayb galay uu ahaa wuxuuna qaabilsanaa amuuraha dhalinyarada iyo abaabulkooda marka dambena wuxuu ahaa xagga shaqaalaha ayuu ahaa nin trade unionka ee soomaalida markaas lahaayeen in the fifties oo madax ka ahaa ka sokow inuu ahaa nin qayb weyn ka soo qaatay ururkii gobonimo doonka soomaaliyeed ee caanka ahaa waxaa marxuum cabdulqaadir cali boolay uu sidoo kaleeta ahaa suxufi iyo qoraa ka tegay dhowr buug oo uu ka qoray halgankii loo soo galay in soomaaliya xorriyadeeda ay hesho iyo caqabadihii ka hor yimid dadkii gobonimo udirarka ahaa ee soomaaliyeed ee wakhtigaasi waxaa sidoo kaleeto marxuumka uu kasoo shaqeeyey dhanka warfaafinta isagoo dowladdii kacaanka iyo ka horba soo ahaa weriye waxaa war-saxaafadeed afka dowladda soomaaliya ku hadlay oo ka tacsiyeeyey geerida ku timid marxuum cabdulqaadir cali boolay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye
anigoo ku hadlaya magaca dowladda soomaaliyeed waxaan halkan tacsi uga dirayaa nin runtii muhiim ahaa halgamaa ahaa oo ka tirsanaa s y l wasaaradda warfaafinta shaqooyin badan oo kala duwan ka soo qabtay weriye ahaa soona ka soo shaqeeyey cabdiqaadir cali boolay oo ku dhintay dalka ingiriiska magaalada london ayaan halkan tacsi uga diraynaa waxaanu runtii leenahay ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo ilaahay samiriya iimaan ha ka siiyo qoyskiisii iyo heladiisii iyo qaraabadiisii iyo saaxiibadiis iyo wasaaradda warfaafinta runtii uu muddo dheer ka soo shaqaynayey iyo ummadda soomaaliyeed ee taqaanay si kastoo ahaataba cabdulqaadir cali boolay wuxuu ifka uga tegay sida uu ii sheegay safiirka dalka talyaaniga u jooga dowladda soomaaliya oo ninay si weyn isu yaqaaneen ah ku dhowaad lix iyo toban carruura oo uu dhalay iyo wixii ay sii dhaleen